Biraz.
Bismillah raxmaan raxiim Eh, maanta taariikhda eh, afar iyo labaatan bishii koowaad laba kun lix iyo tobanka waxaan kasoo gaaray socdo eh, dowladda dhexe oo horkacaya eh, wasiirka xoolaha guud iyo dib u dhiska Jibril Saalax ayaa maanta la soo gaaray oo soo gaaray degmada Afgeeyo Eh, wafdigaas oo socdaalkiisii uu ahaay inta uu kuurgalayo wadada isku xirta ee, degmada Afgeeyo ee gobolka Soomaalida Hoose koonfurta Galbeed Soomaaliya taasoo markii hore ba- wasaaradda howlaha guud ee ka wadi ee barnaamijyada marin ah ee degmada Afgeeyo ee ugu tartashay oo hadda ka hore noogu soo diray ee wasaaradda howlaha guud ee noogu soo dirtay dameero qiimeynaya buundinta isku xidha ee, labada gudi ee degmada Afgeeyo oo muhiimna u ah ee, isku socodka gobolka Banaadir iyo degmada Afgeeyo taasoo u baahna dayactir ee, mashruucaas damaystirkiisi iyo indhindheentiisi iyo arrimaha bulshada iyo iskuulaadka iyo waxaas ayay maanta usoo gaareen waxayna ku hololeysteen waxaa nala jooga degmada ku sugan ee gudoomiyihii gobolka soomaalida hoose koonfur galbeed soomaaliya maamulkeena degmada si wadajir usoo dhegay iyo abiy amniga Ee, xildhibaan iyo kormeero kadib ee, waxaas ugu tagnay madaxtooyada koonfur galbeed ee degmada Afgeeyo ku taala galgaarka ah oo halkaasoo odayaalka deegaanka laftirkooda ee kusoo booqdeen madaxdooda ayagoo aada ugu faraxsan Ee, waxaa ka mid ahaa wafdigaasi oo halkaasi oday gole ilaa reer xildhibaan gole wasiiro oo saraakiil ayay iskugu jireen halkaasi waxaa lagu qabtay kulan iyo salaan kusoo dhaweynayo shacabkii ay kusoo dhaweynayaan oo aada ugu faraxsan yihiin barnaamijyada horumarinta ah ee u- wasaaradda howlaha ee wadato waxaa kaloo socday oo wafdigaas oo ku weliyey oo wasiirka xildhibaanada oo qaranka sida oo xildhibaan xuseen oo xildhibaan barso salxa oo sidoo kale waxaa ku weliyey nabad sugidda oo xamid sidoo kale oo taliya ku-xigeenka dowladda dalka soomaaliyeed qorsheyn samayda maasha allah waa socdaalkaasi maanta way noogu yimideen kuna sidoo kale ah sharaf ah ay gaartay degmada afgeeye maanta in ay kusoo gaaraan wafdi ballaaran oo doorkiin ah oo ka tirsan dowladda dhexe ayagoo u guurgalayo degmooyinkii ee u dhasheen ee xabka ama waxyaalaha ay kusuhay haddee tahay dhinaca amwaanka haddee tahay dhinaca ganacsiga ee intaas ayuu socdaalkooda ku saabsanaay Ee, waxaana rajaynaa inay noo balan qaadeen shaqooyinka hadda ee la bilaacsantahay wasaaradda howlaha guud oo sida wada si wada jir ah ay ugu shaqeynaya horumarinta degmada afgeeya inay wax badan ee ka qabtaa meelaha u baahan sida wadooyinka burbursan ee oo iskugu tageen ee, dhammaan inta ee, u dhalatay ee, gobolka shaqaalada hoose gaaraha degmada afgeeya barnaamijkaasi barnaamij aad u qurxoon ayuu ahaa waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka ee, mudane ibrahim aadan ee, sidoo kale ee, professor talxa ka hadlay sidoo kale waxaa ka hadlay ee, wasiirka howlaha guud waxayna noo balan qaadeen socdaalihii hore u balan qaadeen iyo socdaalyaladii ee noo balan qaadeen inay ka- ee, ka mid tahay midbaan socdaalkoodana usoo badan doono Ee, inayna ka bilaabi doonaan shaqada bundiirista degmada afgeeye labada guddi isku xirta Een, mudane gudoomiye een, waa codsi aad idin- idinka codsateen may ku yimaadeen mase waa mas-uuliyiin gobolka u dhashay uun iskooda isaga yimid idinkana aad ee, ku dulqabateen ood codsigiina aad ha- hadda aad weydiiseen mase een, codsi iyo weliba wada shaqayn hore a idinka dhexaysay mas-uuliyiinta shabeellada hoose gaar ahaan afgoy soo booqday Ee, sida saxda ah codsood anaga ku duuqadana ma ahan Ee, barnaamij ee, wasiirka howlaha guud oo oo noogu yeeri ayaa jirto gaar ahaan ee, aniga guddoomiyaha degmada afgeeya ah Ee, waxaa kaloo jiran dhalinyarada ku xilqaamay ee u hololeynaya bundiirista aad u burbursan oo taagan reer ee, baabuurta qaarkooda loo- lagala boqo Ee, iyo dhali- dhalinyaro u dhalatay deegaanka u hololeynaya iyo maamulkeena degmada Ee, wax badan ayaa hay-adaha baaq usoo diray kadib waxaa dhacay wasiirka eh, howlaha guud oo noo sheegay in mid ka ahaan aan usoo gudbina baahida aan sheegayna inta badan aan waxyaabaha aan uga baabeeno waxaana ka shaqeeyey dhalinyaro deegaanka u dhalatay oo ka oo ka dhisan urur oo ururka dhalinyarada ah ee degmada afgeeyey dukumentidii iyo baahidii markaan u qorno kadib eh, wasiirka holaha guud eh, muddo isbuuc kadib wuu kasoo jawaabay waxaana soo diray injineer assistanta ku suubinaya wadooyinka eh, waynuu yimideen Eh, waxaa la shaqeynaya gudoomiye ku-xigeenkayga arrimaha bulshada iyo ururka dhalinyarada Eh, sidoo kale meelihii loo baahnay ayaa injineeradii ay assistanta kusoo biyaan qiimaha kusoo biyaan bundiirista eh, sidoo kale bundaweynta eh, wadooyinka soo gala labada bundo eh, xera nidaamka wadada aada ee marka eh, burburka lixaad kale ka muuqdo intaas ayay assistanta kusoo biyaan wadada loo yaqaana okay eh, gud- gudoomiye een, arrin fiican baad noo sheegaysaa marka rajadiinu idinka siday tahay in eh, wasiirka iyo madaxda idin timid ay arrintaa idin fuliyaan rajadiinu eh, waa sidee Eh, alxamdulilah rajo fiican ayaa aan ka dareemaysaa iyo shaqo wanaagsan Eh, sababtoo wasaaradda holaha guud iyo si fiican ayay maamulka ee usoo xiriiriyaan Eh, wax walba oo markaas ama bahay ah wuu laga aruushaa Eh, asagoo weliba inta badan oo nala soo xiriiraya asaga uuna soo raadinayo ayuu naga aruushaa baahida Eh, sida hadda waxay u socdaan haddaan filna wasaaradda holaha guud oo maanta eh, eh, wafdigaasi balaaran eh, noo keentay Eh, wax u socdaan marka hadda anagu rajadeena way nala fiican tahay Eh, waxaana filaynaa inay soo dhamaystiraan shaqada Eh, waxay kaloo noo keena socdaalka badin doonaan ayna doonayaan in dada isku xirta gobolka banaadir iyo afgooye eh, ay keeni doonaan eh, dhaqankii ugu suuqin lahay ay doonaan inay suuqaan haddii ilaahay diidin Eh, taasna way naga balan qaadan laakiin awalan eh, waxay ku horumari doonaan eh, degmada gudaha siday noo sheegeen sida bunto yarista hadda oo dhan sideeda aada u diiqato oona muhiim ay tahay runtii labada dhinac laiskugu gudbaya ee tahay Eh, sidaad og tahay eh, dad eh, oo xoolaleyda ah waxay ka yimaadaan kor sida tooratoorooda dhulkaas Eh, waxay usoo iibsikaystaan eh, xoolahooda ama caanahooda degmada afgeeye Eh, wadada keliya muhiimkaana waa labada bundo sidaas daraaddeed eh, wasiirka holaha guud eh, jibril saalax wuxuu balan qaaday inuu ka bilaabi doono shaqada labada bundo iyo wadooyinka soo gala waa tahay gudoomiye een, adoo aada u mahadsan ugu dambayntii een, waddada isku xirta banaadir iyo afgooye oo shabeellada hoose ah een, lafteeda burbur ayaa jira oo uu marka xitaa ay soo dhowdahay ama loo dhow yahay dhanka afgooye een, afgooye meesha laga galayna waxaan la soconaa in jackbointi weyn uu yaalo oo ee, lacago fara badan gaadiidka iyo gawaarida halkaa isticmaala